qaala mualif waxa uu leeyahay sheekha kitaab kale kashf shubahaad sheekh maxamed cabdiwaab raximahullah oo dhintay hijiradu markay kun laba boqol iyo lix saakana waa kun afar boqol soddon iyo lix ama lix iyo soddon sidaasna sheekha dhimashadiisii waxaa kasoo wareegtay laba boqol iyo soddon sano oo go-an wuxuu ku leeyahay kitaabka qiimaha badan darsigeena labaad faida aradta daliila calaa ana haulaai almushrikiina aladiina qaatalahum rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yashhaduuna laha faqra qawlahu tacaala acuudu billahi min shaytan irajim qul man yarzuqukum min alsamaai walard aman yamliku alsamca walabsaar waman yukhriju alxaya min almayit wayukhriju almayita min alxay waman yudabiru alamr fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun waqawluhu waqawlahu qul liman ilardu waman fiiha in kuntum taclamuun sayaquuluuna lilah qul afalaa tadakaruun qul man rabu asamaawaati asabci wa rabu alcarshi alcadiim sayaquuluuna lilah qul afalaa tattaquun qul man biyadihi malakuutu kuli shay wa huwa yujiiru walaa yujaaru calayhi in kuntum taclamuun sayaquuluuna lilah qul faannaa tusxaruun wagayra dalika min alaayaat sheekhu wuxuu yihi faidaa haddii aragta aada doontay addaliila tusmo haddaad doontay daliil ama xujo wax ku tusinaya calaa ana haaulaai in kuwaas almushrikiina ah ama calaa ana haaulaai almushrikiina in mushrikiintaasi hadalkan dambe laqbadan dambe bedel bal ka dhig kii horena catfu bayaan bal ka dhig calaa ana haaulaai almushrikiina in mushrikiintaasi aladiina mushrikiin kuwaasoo mushrikiinta mushrikiintaasoo qaatala oo la dagaalamay hum iyaga rasuulullahi ilaahay rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam rasuul bacna mursal yashhaduuna ay ka markhaati kacayeen lahaa arrinkaas arrintaa laga soo warramay ee ah inay qirsanaayeen ilaahay tawxiidkiisa rububiyada si la faahfaahiyana in ilaahay khaaliq yahay ilaahay raasi mudabbir yahay ilaahay maaliga yahay haddaad rabto daliilka tusinaysa in mushriki tusinaya in mushrikiinta rasuulku uu la diray calayhi salaatu wasalaam ay qirsanaayeen oo ka markhaati kacayeen ilaahay jiritaankiisa iyo rabbinimadiisa faqra akri qawlahu ay qowl allah ilaahay qowlkiisa orahdiisa akri tacaalaa allaha sarreeya ilaahayga sarreeya qowlkiisa akri wuxuu ilaahay ku qowloo yidhi qul man yarzuqukum min asamaai walard qul dheh nebiga alla moxamedo calayhi salaatu wasalaam oo kuwa mushrikiinta ku dheh man kuma yarzuqu quudiya kuma idinka idin quudiya min asamaai xagga kore yaa idinka quudiya oo quud samada idinkaga keena waalardi ay min alardi dhulka xaggiisa yaa idinka quudiya oo dhulka quud idinkaga soo bixiya su-aashaa weydiiya ya xaaladda aad ku sugan tihiin nicmooyinkaas aad ku sugan tihiin yaa idinku quudiya aman kumaa yamliku leh assamca maqalka yaa leh wal absaara iyo aragyada yaa leh maqalka iyo aragyada yaa iskale maqalkan iyo araggan idinku yaalla yaa idinku yeeliyey oo idin siiyey alweydii waman kumaa yukhriju ka soo saara alxaya midka nool min almayiti mid dhintay xaggiyaa ka soo saara khalqigan faraha badan ee nool yaa nooleeyey kadib markay ahaayeen kuwa aan noolayn oo dhintay dhinsanaa oo wayukhriju ka soo bixiyo ka soo saara almayita midka meyidka ah min alxayi mid nool xaggi midkaan dhintay oo hadda meydka ah ee hore u noolaa yaa meydiyey oo dilay yacni yaa wax dila yaa wax nooleeyawa bal weydii su-aashaas ana waa maxay waxa weeyaan waman kuma yudabiru maamula alamra talada yaa maamula keliya uun maaha quudintiina iyo maqal iyo arag idin abuurid idinsiintiisa idinsiintiina wax nooleyn wax dilid keliya maahee arrin oo dhan ba yaa maamula bal weydiin nabiga alla maxamed alayhi salaam fasayaquuluuna waxay oran doonaan allahu allah bay oran doonaan jawaabta su-aalaha dhan waxay ka dhihi doonaan ilahay cilmu keybku ka warrama arrimaan dhicin buu ka warramaa siinkan waxa weeye waa waa soo barto waxa weye wuxuu galaa ficilka uu galaa waa ficilka maa mustaqbalka wa fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan allahu ilahay bay oran doonaan ha intaas weydii yaa idin quudiya yaa idin muxuu ahaa wax walba yaa maamula faqul waxaa tiraa haddaba afalaa tattaquuna ay laaha miyaanaan haddaba ka baqayn ilaahay miyaanaan ka dhowrsanayn hadaad leedihiin ilaahay baa na quudiya oo noo noolay oo na dilaya oo maqalkeenna araggeenna leh maad ilaahay ka cabsataan haddaba maxaad cid kale ula caabudaydiin ayaa ugu weyn waxa ilahay looga cabsado wa qawlahu ku cadfi faqra' qawlahu tacaala wa qawlahu aqri ilaahay qowlkiisana akri oo ilaahay yidhi kulli nabiga alle maxamedu calayhi salaatu wasalaam liman ilardu aayaadka aayaddii hore suuratu yunis aayadda kooiyi soddobaad aayaad kale suuratulmu'minuun ku jira macnahaasi tilmaamayaan qaala tacala ilahi wuxuu yidhi kulli nabiga alle maxamedu calayhi salaam oo kuwa mushrikiinta ku dheh kuwa ilaahay khayrka caabudaya bal weydii su-aashaan liman liman liman kumay u sugnaatay alardu dhulku ay alardu liman dhulka yaa le waayo alardu liman dhulka yaa iskale qul waxaa dhahdaa liman kumay u sugnaatay alardu dhulkuyay u sugnaatay dhulka yaa iskale waman kumaa waman cidnayay u sugnaatay ay weliman cidnayay u sugnaatay fiihaa ay fi lardi dhulka ku sugan dhulka iyo waxa ku dhex sugan yaa leh in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa og dad aqoon le haddaad tihiin bal iiga warramo ii sheega dhulka iyo waxa ku nool bal adinkuu ku jirtiin yaa iska leh sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilaahi ilaahay baa iska leh qul waxaad dhahdaa afalaa tadakkaruun haddaba miyaanaan waantoobaynin qul waxaad dhahdaa man kumaa rabu samaawaati sabci samaawaadka todobada ah rabbigooda yaa ah samaawaadka todobada ah yaa rabbi u ahoo rububiye waayo yaa abuuray yaa iska leh yaa maamula saddexdaa kelimaa lagu soo koobaa weligaa ha iloobin ha yaa rabbi u ah markii la yidhahdo yani yaa abuuray kow yaa iska leh labo yaa maamula saddexdaasoo kulansanba yaa samaawaadka todobada ku leh iyo wa rabulcarshi alcadiimi carshiga weyn cadiimi carshiga ka sifayne carshiga weyn rabbigiisu kuma waayo yaa rabbi u ah yaa carshiga abuure yaa iskale yaa maamula sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilah ilahay waa usugnaaday ilahay waa usugnaaday ay qul liman rabu samaawaati la astaqfirullah qul man rabu samaawaati sabc wa rab alcarshi cadiim sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilahi ilahay qul waxaad dhahdaa afalaa tattaquuna miyaadan haddaba dhowrsanaynin yani ilahay miyaadan ka dhowrsanaynin qul waxaad dhahdaa man kuma biyadihi gacantiisa uu ku sugan yahay ay fii yadihi gacantiisa kuma ku sugan yahay malakuutu kulli shay shay kasta lahaanshihiisu shay kasta yaa iskaleh oo huwa isagu yujiiru wax magan geliya walaa yujaaru aanan laga magan gelin wax calayhi isaga weydii su-aasha kumaa wax walba lahanshahoodu gacantiisa ay ku jiraan oo isagu wax badbaadiya cidnan aan laga badbaadi karin in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa og sayaquuluuna waxay oran doonaan lilahi ilahay waa usugnaaday sayaquuluuna waxay oran doonaan lilahi ilahay waa usugnaaday qol waxaad tidhaahdaa haddaba fa annaa tusxaruun fa annaa ee sideebaa ese kayfa sideebaa tusxaruun laydin saxira sidee laydin sixira haddaba oo caqligiinii loo duufsaday oo laydin meen meergediyey intaa idinkoo qarsan oo odhanaysiin dhulkan waxa ku sugan ilaah baa iskale samaawaadka todobada iyo carshiga weyni ka badan ilaahay baa iskale wax walba ilaahay baa leh oo isaga wax badbaadi cidna aan laga badbaadin inta adinka odhanayden haddana waa idinkaan ilaahay cidaan ahayn ka raadsanaya nafci ka magangelaya durri fa annaa tusxaruun iskii laydin sixiray sida laydin sixiray sheekh wuxuu yidhi ay iyo wuxuu yidhi wakayra dalik ku cadka hadalkii hore ay faqra gayra dalik iyo kaa waxaan ahayn akri oo min alaayaati aayaata sheekh wuxuu yidhi فإda تxaqqta فإida تaxaqqta wy أنahm مqiruna بhda وأنah lam يدkilhm fi التwxيd اladي dacاahm ilayh رsul الlahi slى الlه عlيه وsلم وcرفta أن التwxيd اladي jaxaduuه huwa twxيd العibaadaةi اladي يسميh الmشhrikuna fi زmanina الاعtiقاad kama kanuu ydcuna الlaha سubحanah layla ونahاarا ثuma minhm من يdcو الملaaئkaةa لأجل صلاaحهم وqربهم min الlh yشhفcوu lah أو ydcوu رajuلa صاaلحا مثل الlاti أو نبيا مثل عيسى وcرفta أنa رsuل الlhi صلى الlه عليه وسلم qاtlهم على hda الشhirك وdacاaهم إلى إkخلاaص العباadaة للh وحدة kama qاla تaعاaلى وأن المساجد للh فlا تdcو mع الlhi أحadا وkama qاla تaعاaلى lahu dعوة الحق والذيna يdcuuna min dunih la ystajiibuuna lahm bshay وتaxaqqta أna رasuul الlahi slى الlه عlيه وsلم qاtlhm yakuna الducاaء kulh lilah والnadr kulh lilah والdbx kulh lilah واlاstigاasaة kulha lilah kulha bilah وجamiiع anwaaع العibaadaati kulha lilah وcرفta أna iqrاarhm بتwxيid الrububiyaةi lam yudkilhm fi اإسlاm وأنa qصdhm الملaaئkaةa أو الأنbiyaءa أو الأwliyaaءa yuriiduuna shafاacathm والتqرba ilى الlahi bdalik huwa اladي أxla dimaaءahm وأmwaalhm cرفta xiinaئidin التwxيid اladي dacat ilayh الرسل وأbىa can الإqrاar bh الmشhrikun ilaa intaasaan ku istaagayna lqbada insha allah sheekh waxa u yihi faإda تaxaqqta faإdaa hadii taxaqaqta aada xaqiiqsatay aada hubsatay xaqi aada xaqiiqsatay aada dhugaysatay annahum inay iyagu ay mushrikiin mushrikiintu muqiruuna ay ahaayeen kuwa qiraa kan qiraa kan hadday kan qiraayeen aayaadka ilaahay ku sheegay ee lagu soo koobo rububiyada rabbi wa annahu isagu midka ay qiraayeen lam yudkil aanuu gelin hum iyaga fi tawxiidi tawxiidkii aanuu gelin aladi kaasoo tawxiidkaasoo dacaa u yeeray hum iyaga ilayhi ay ila tawxiidi tawxiidda xaggiisa rasuulullahi ilaahay kou soo diray sala allahu calayhi wasalam arrintaa haddaad xaqiiqsatay ood hubsatay oo dhabsa dhabaysatay inay mushrikiintu qiraayeen tawxiidka rububiyada oo aanuusan gelin tawxiidkaas rububiyadu kii ilaahay rususha uu la soo diray yacni iluuhiyada waa maxaa yeelay midka kale rububiyada way qirsanaayeen marka kaa in la xasuusiyo uun cibaadada ayaa tawxiid uluhiyada ayaa loo soo sardiyaa wa ilaa way qirsanaayeen sida ilaahayba ka warramay wacarafta aadna garatay ana tawxiida in tawxiidka alladii kaasoo jaxaduu ay dafireen oo diideen hu isaga huwa uu yahay huwa isagu yahay tawxiid ulcibaada cibaadada tawxiidkeeda uu yahay tawxiid ulcibaada uu yahay haddaad garatay alladii kaasoo tawxiidka cibaadadaasoo yusamii ay ku magacaabayaan ay ku sheegayaan hi isaga almushrikuuna mushrikiintu fii zamaninaa xilligaanaan uu leeyahay sheekh maxamed cabdiwaaba xilligiisuu ka hadla laba boqol iyo soddon sano ka hor u ka hadla maxay ku magacaabayaan alictiqaada ictiqaadkay ku magacaabayaan kelimadaas u bixiya shirki uma bixin cibaadatu hayrillahina uma aanay bixin magacaasay u qurxiyeen oo shaydaan u yaalay alictiqaaday dhahan awliyada waa inaa ictiqaadid karaamada awliyada ictiqaaday kuleeyihin weliga waa inaa ictiqaadid ilaahna waa aaminsanaha sheekh hebel waa ictiqaadsanaha soomaalidana waxay isticmaalaan tawasul ay isticmaalaan ha tawasul awliyaa lagu tawasulaa saasay ku leeyihin ha laakiin wakti sheekh maxamed ibraahim waxay isticmaali jireen nimanka carabta alictiqaadi odhan jiray awliyada caqiidayso meeshaad soomaalida kaleeyihin awliyada ku tawasul kitaabka qaadiriyada ku yaala fuyudaat rabbaaniya cala awlaad alqaadiriya طائفة القادرية المبتدعة محيليه شيخ عبد القادر توصل بنا في كل هول وشدة نقص التوصل حول والبي شدة عليك كستا أغيثك وانكو قرقارة واحميك من كل شر وفتنة شر كستا يفتنك سنة وكاب الداري هذا المعني سلاحة الله يقول الله وانا مركا تتكي قاركو التوصل يكو الشيغان كو أفق خلات كو هلانا كو نقشن يكو الشيغان hadda ka hor baa magaalada madiina anu joogo masaajidka nabi sal slam soo geli rabaa nin dadkaa yurub kusoo islaamaya oo firqo gooni ahoo naqshabandiyiin ahoo koofi xirta midabka cagaarkaale sida qubada nebi sal selam qabrigiisa ka dur taaga in laga dur taagana maahayn laakiin dawlada horaa sameeyey zuulinteedana fitno ka weyn baa laga baqay sidii nebi sal slam uusan kacbada u bedelin uusan dib u dhis ugu samayn maalinta ma ka furtay isagoo ka baqaa fitno ka weyn ina ka dhalato wa ficlan ayna ka dhalatay markii cabdullaahi ibn zubayr ibn cawaam radia allahu tacala canhuma uu kacbadii duniyo dib u dhisay waa kii ninkii la dagaale dilay ee xajaajil oran jiray waa ka dib u dhis ku waa ka duniyey haddana sidii hore ku celiyay shaahid yani mare gobol waxaa laga tagaa shay xaqah si aan dhibaato weyn uga imaan shay baadilna waa laga tagaa oo lama taabto si aan dhibaato weyn uga imaan almuhim aladi yusamihi lmushrikuuna mushrikiintu ay ku magacaabaan fi zamanina xilligaanaan buu yiri alcitiqaad caqiiday ku magacaabaan shirki kuma magacaabaan marka ictiqaaday ku magacaabaan yusamuuna bikayri ismi shayga magaciisa waxaanu ahayn buu ku magacaabay shaydaanku asluubku dadka u lumiyay kamid tahay subxaana allah inuu shaygii magacii ka bedelo markaa dadka qaarkooda ku qaldama ribadii ma oranayo ribo waxau leeyahay fawaa'id ribowiya maya fawaa'id lbunuuk faa'iidooyinka bankiga saasi leeyi khamradii lama oranayo waa khamro waxaa leeya may mashruubaat ruuxiya ha cabitaan nafta u fiican saasaa lagu leeyahy ma ujeedaa zinadii iyo ikhtilaadkii iyo fasahaadkii ma oranayo zino waxaa lagu magacaabaya galfriend iyo waxaad yiraahdaan marka waxaas waa xiyar shaytaan w shaydaanka xiyarkiisii w a dharkii in la tuurto oo xuduuddii laga tallaabo xorriyad baa lagu sheegaya xorriyad a in diinta lagu laga bixi karo oo ilaahay lagu kufri karo waxaa lagu fasirayaa wahaakada shaydaan marka waa dadku wax ku lumiya kamid taha lakin alcibratu bilmacaani walxaqaa'iq la bilalfaad walmabani waxaa la qiimaynaya ma hadalka un mane waa xaqiiqda xaqiiqda iya meesha la eegi haddii mushrikiintii hore ay ilaahay kayrkii intay caabudaan ilaahay ku sheegi jireen kuwii sheekh maxamed duwaab raximahullah waktigiisa ay ictiqaad ku sheegi jireen soomaalida qaarkoodna ay ku sheegayaan karaa muxuu ahaa tawasul xaqiiqdiina ay tahay ilahay kayrkii in la caabudayo xaqiiqdu intaa un weeyaan nasal allah asalaamat walcaafiya sheekh wuxuu marka wacarafta ana tawxiid aladi jaxaduuhu huwa tawxiid alcibaada aladi yusamihi yusamihi lmushrikuuna fi zamani alictiqaad kamaa sidii kaanuu ay ahaayeen kuwii hore yadcuuna kuwa baryaya allah alle subxaana ceebka hufanaanshihiisa leylan ay baryaayeen ilaahay wa nahaaran habeenna ay baryaayeen habeen ay baryaayeen maalinna ay baryaayeen leylan habeen ay baryaayeen wa nahaaran ay maalin baryaayeen kuwii horaa laga hadlaa nabiga alai sl slam waktigiisii jooga uma dabadeed minhum waxaa kamid ahaa mushrikiintii hore wakti nabiga jooga calayh salaatu salaam man duul baa kamid ah qolaa kamid ah mid baa kamid ah yadcuu u yeeranaya almalaaikata malaaigta malaaigtu u yeeran u qaylo dhaansanay muxuu ugu yeeran liajli salaaxihimu wanaagooda darti inay wanaagsan yihiin daraaddi malaaigtu baa wanaagsan yihiin laakiin qaar baa wanaagga malaaigta ku talax tegay ilaa yihaahdaan ciyaadan billahi ilahay gabdhihiisa waay subxaana allah alquluub waxa weeya filmaxaba leedahay sida nasaarado nabiyllah ciise ugu talax tageen oo yidhaahdeen waa wiilka ilaah ilaahayna walad iyo waalid midna ma laha huwa alghaniyu lahu ma fi samaawaati ma fi lard malaa'igta marka wanaagooda daraaddeed mid baa ugu yeeranaya iyo wa qurbihim u dhawaanshahooda ay malaa'igtu u dhow yihiin min allahi ilaahay maxay ka rabaan liyashfacuu say ugu ergeeyaan lahu isaga ugu ergeeyaan liyashfacuu say ugu ergeeyaan malaa'igtu lahu qofkaa u yeeranaya saasay aw amase yadcuu wuxuu baryaaya rajulan nin buu baryaaya saalixan wanaagsan misla laati laatoo kale aw nebiyan ama nebi buu baryaaya misla ciisa ciisoo kale yani kuwa mushrikiinta ee waktiga nebiga joogay calayhi salaatu salaam way isku jireen waxaa kamid ahaa kuwo malaa'igta aabudaa u yeeranayo waxaa kamid ahaa kuwo nin wanaagsan u yeeranayo sida laato ama kuwo u yeeranaye nebiyullaahi ciise caleyh nebi ilaahi u yeeranayo saase ayaa kamid ah yani sheekhu wuxuu rabaa shuruhu radinaya oranaya dadkii nebiga calayhi salaam joog mushrikiintii joogay dhagxaantay caabudi jireen dhirtay caabudi jireen haahay asnaamta inagoo dhir ma caabudno nebi ilaahay baan ku tawasulna malag baan ku tawasulna kuwaasuu radina u leeyahay kuwaa laf ahaantoodu waa isku jireen dhagax keliya ma wada caabudi jirin sawir keliya ma wada caabudi dhir keliya ma wada caabudi jirin ee qaar waxaa kamid ah malaa'igta caabudi jire u yeeran jiray nebiyada u yeeri jiray addoon wanaagsan u yeeri jiray inkastoo xataa xaqiiqatan kuwa xataa dhagxaanta iyo sawirka caabudi jiray yani macnaha inuu dhagax yahay ma ahay dhagaxaana astaan ayuu u ahaa wax kale sida haddaba kuwa nasaarada maanta jooga aan arkay iyagoo sawir ay ku sheegayaan nebiyullahi ciise iyagoo baryaaya oo u yeeranaya nabi ciise leeya way baryayaan waa kuwa waxaa luqunta suranaya calaamadda saliibka xiranaya oo ku xiranaya isdhaafsan marka calaamad un uma aha sida daraaddeed calaamadii haddaa waxun ka bedesho kaa yeeli maayaan maxaa yeelay calaamadan astaan waxay u tahay nebiyullahi ciise marka xataa kuwa dhagxaanta caabudi jiray iyo dhirta waa in la eega sababtuma dhirta waxay caabudi jireen nebi baa agmaray nebi baa seexday weli saalixa taabtay waxsaas camal barakay leedahay barakadaas ayaana dhibka ku jiraa wacarafta aadna garatay ana rasuulallahi in ilaahay rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam uqahatala la dir lahum iyaga calaa ahli shirki shirkiga oo la diray wadacaahuna ugu yeeray ilaahay rasuulkiisa hum iyaga ilaa ikhlaasi alcibaadati cibaadada loo keliya lilahi ilahay waxdaw xaalu yaha keligii ugu yeeray kamaa sida qaala u yidhi tacaala sarreeye waana almasaajida masaajida lilah allahum bay usugnaatay ee falaa tadcuu ha u yeeranina maca allahi ilaahay jirki ilaahay weerka axadan cidna ha u yeeranin masaajida ilaahay baa lehe ilaahay cidna ha ula yeeranina oo ha ku lamaanina ducadii dhulka dhanna waa masjid wajucilat liya alardu masjidan wa tuhuuraha meel kastoo lagu cibaadaystaa masjid iska ilaahay baa leh dhulkii wa khaasa masaajidi waa buyuut ullah idaafa litashriif ilaahay cidaan hayn hakula ha kula caabudnina alle wakamaa sida qaala uu yihi tacaala sarreeye lahu alla unbaa le dacwat lxaqi u yeerashada dhabtaa ilaah unbaa iskale lahu jaarun wa majruur ayaa la yidhaha muqadam shibhu ljumla liifaadat khabar muqadam waaye cinda bacdi nuxaad wa cinda bacdihim waxa weeye mutacaliqku bugu baahan yahay wuxuu ku tacalluqaa khabar maxduufa waaye uqadar adugu lahu alla unbaa iskale dhe lalama laha dacwat lxaqi yeerashada dhabta ah dacwada xaqa ah ilaahay baa iskale cid kale ma laha waaladiina kuwa yadcuuna u yeeranaya min duunihi ilaahay sokoyi kuwa u yeeranaya oo dacwadii xaqa ahayd leexiye dacwo baatila ku dhacay ee ilaahay kayrka u yeeranaya laa yastajiibuuna ku ajiibi maayaan kuwa ay u yeeranayaan lahum iyaga bishayi waxba ku ajiibi maayaan nakira fi siyaaqi nafyi tufiid ilcumuum baa leedahay haba yaraatee wax ay ku ajiibayaan male dacwada dhabta dhawaqa u yeerashada dhabta ilaahay baa leh oo mudan ilaahay sokodii waxay u yeeranayaan lama kala reebin ilaahay sokodii baa le ilahay waxay ka soo haray ma nebi lama dhihin malag lama dhihin dhagax lama dhihin dhir lama dhihin lama kala reebin cid kastaa soo hosgele marka oona la ahayn kuwa tilmaamtooda maxaa waaye u yeeranayaan mushrikiintu laa yastajiibuuna ku ajiibi maayaan bu ilahay leeya lahum iyaga bishay waxba ku ajiiba mana dhibi karaan waxna ku tari ma karaan ya subxaana allah hadday u yeeranaan maxay ka faa'iidayaan qof baa laga yaaba inuu yidhaha sheekh see waayo waa u yeertaan oo waa kuwa caafimaad ku hela ha ciise u yeertay waa caafimaad hayan jaylaani u yeertay waa kuwaas maasha allah barwaaqo roobaa dhulka is qabsaday hay shubahadaasi shaydaanku dadka u laqinay laakiin baatil way waxaas cidda ajibtay waa ilaahay subxaana watacaala roobkaa ilaah waa keenay caafimaadkana isagaa keenay iyagu ama allah ha u yeertaan caza wajal ama addoommadiisa ha u yeertaan cidda ajiibka ah oo ajiibto waxaan keentay waa alla oon xataa haddaana u yeero lahayn xataa waa heli lahaya wixii loo qoray lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha faajmilu fi alab way heli lahay laakiin qofkii baa wixii qaab wanaagsan ku helo ilaahay ku raalligeli ama qaab xun oo ilaahay kaga caraysiyo ku raalligeli wa ilaa waa loo qoray wamaa min daabatin ilaa cala allahi risquha wayaclam mustaqaraha mustawdacaha ha ilahay wakti buu u yeeray ay ku noolaadaan intay waktigaa ku noolyihi ilahay wuxuu ballan qaaday inuu nooleeyo say u noolaadaan oo ilahay u caabudaan marka ilahay waay cidda ajiibta cid kale maaha nin nasraanina hadda ka oran tawxiidka ilahay ugu yeera baa waxaasi ninka waa fahmay maasha allah waa qaatay lacalahu yuslim waa la arka inu hadda sidaa waa aamusay waa iga tegay dood kadib shibig waa igu soo laabtay ilahi waa nin isla dagaala dagaal baa ku jira nigadiisa intuu igu soo laabtay o yidhi waxaa ii sheegtay run maahan bu yidhi oo maxaa dhacay baan ku yidhi waayo waxaan ku ogaaday inuu ciise ilaah yahay markaan u yeerto waay ajiibaa wey waxaa weydiiso waa helaa cajiib baa shubaday waxaan ku yidhi ninkaas ma ujeeda mid hunduus oo madax u duuduuban yahay loo caabuda kaan ma ujeeda haa isagana wuxuu aaminsan yahay loodu inay ajiibtay ka warramaa ku loodu caabudaa oo barakaystaa wax beentiisa yidhi isaga wada waa kaas adigana waa sidaa kulluhaa dacaawa waxa waa sheegasho in hiya ilaa asmaa'un samaytum antum aaba'ukum ma anzala allahu biha min sultaan marka kii waxa weeyaan lagu fidneeyey sheekjaylaha u yeerashadiisa iyo awliyada soomaalida u yeerashadooda wuxuu aaminsan iyagaa ajibaan oo caafimaad ku hel kii lagu ibtileeyey ambiyada ilahay sida nabiyullah ciisa wuxuu aaminsan yahay kii malaa'igta lagu ibtiley kii dhagaxa lagu ibtiley kii qoraxda lagu ibtiley kii jinka lagu ibtiley ma ujeeda kulli midba waxauu caqiidadiisa dul saartay wuxuu aaminsan yahay waxaas inuu sheegaayo walxaqu waxa weeye cidday doontaan ha u yeertaan ilaah unbaa waxaan keena subxaanahu watacala cid kale ma keento ha adilada caqligaana waxaad ku ogaane in ilaahay keeno subxaana midkaan ay u yeeranayaan oy leeyihin isagaana ajiiba asagoon jirin ayaa ilaahay addoommadiisa ajiibi jiray waxaanu isaga uu leeyahay hebel ay siiyana aad dadku haysan jireen caynuhu iyo wax ka fara badan da qofkaanu maba jirinba nebigaanu maba jirinba weligaanu maba noolaynba ilaahay marka dadka ajiibi jiray ayaa haddana ajiiba ha ha qof hadduu yidhaahdo de adiga laftikaa maxaad ku burhaanina ilahay inuu cidda ajiibto de ilaahay subxana watacaala wal asal erya dhul isagaale wax udhexeeya mushrikiinta laftigooda waa karsan yintaa erya dhul ilaah baa laleeyihi asalku marka ilaahay baa waxaan ku siiye wa haddaad tiraa maye ilaahay ma siina ama ilaahay waa isiiye laakiin sabab weli hebela uga dhigay nebi hebel dhaga hebel xujaa lagaa rabaa ilahay waa uga dhigi karaa sabab subxaana cidduu doono inuu wax kugu soo dhiibo laakiin maxaa xujaa oo tusinaayo in looda wax lagugu soo dhiibay weli hebel wax lagugu soo dhiibay addooba weli yahada dadka qaar ugu sheegay weli waxay culamada cadday shayaadiin inay ahaayeen saxaro ah calaa kulli sheekhu wuxuu yidhi wataxaqaqta aadna xaqiiqsatay ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam in ilaahay rasuulkiisu qaatala ula diro hum iyaga liyakuuna asoo u ahaado adducaau baryuhu kulluhu xaaligaa dhammaanta lilahi ugu sugnaaday liyakuuna soo u ahaado adducaau baryuhu kulluhu dhammaanta lilahi alla ugu sugnaaday wannadru shardi xirku waa shardi xiro nader ilahay loo galo saas saas hadday dhacdo saasaan samayna ilaah haddaad shaqo fiicani siido hawaysn intaan soomi ilaahay sida cumarba uu nadiray waktigii jaahiliga kama fi saxiix albukhaari ya rasuulallah inii nadartu fi ljaahiliyati an actakifa laylata fi lmasjid alxaraam faqala calayhi salaam faawfi binadri ujeeda cumar bin khataab wuxuu rasuulka ale waktigii jaahiliga islaam ka hor baan waxaa nadiray inaan ku ictikaafo masjidulxaramka habeen maxaan sameeyaa rasuulku wuxuu oosi nadarkaayo oosi daliil waxay u tahay mushrikiintii yani yani inay caabudi jireen ilaahay intaa nabiga lasoo diray alayhi salatu salaam oo cumar u caabudi jireen ujeeda oo cibaadada nadarkaa kamid aha waxaa kamid aha xarabka oo la weyneeyey waxaa kamid ah cibaadadulictikaaf baa kamid ahaa a cibaadaysan jireen dadaa wuxuu u moodaa mushrikiintu inaan ilahay caabudi jirin waa qarada min zamaan walaa xawla walaa quwata illa billah hadda ka horna waa ka warramay magaalada masaajid weyn uu ku yaalo o laydhaa masjid shura hadda magacaabah wadaad ka socdaa iyimid oo yiri dawradaana jirta kasoo qaybgal intaas wadaada la loogu yeeray aduu kuma taana wuxuu anigu sheekha masaajidkan ha sheekha masaajidka tafadal waa fariisano waa sheekaysana abulaha mataqaana ha bu yiri ilahay tabade daad ilahi tab ayib abulahab iyo kooxdiisii ilaahay inuu jiro ma aaminsanaayeen baan ku yiri mayu yiri ma aaminsana ilahay inuu jiro aabay aabay aaminsanaa lahaayeen bu yiri inuu ilaahay jiro way caabudi lahaayeen bu yiri way caabudi lahayen jawaabtaasuu bixiyey waa sheekhi oo idaa kaana rabu lbeyti bidufi bidufi daariban famaa liahli lbeyti ilaa an yarkusu waa sheekhi masaajidka hadduu ku leeyahay mushrikiin ilaahay inuu jiro ma aaminsanayn maxaa yeele hadday aaminsanaa lahaayeen ilahay waa caabudi lahaayeen laa ilaha illa maxaad umalaynaa dadkii kale jamaacadiina qofku qur-aan ka akriya wuxuu ogaanayaa mushrikiintu ilaahay inuu jiro waa rumaysnaayeen rububiyada waa rumaysnaayeen keliya maaya xataa waa ay caabudi jireen laakiin dhibku wuxuu uga yimid cibaadaanay ilaahay ku gooni yeeli jirin marka rasuulku wuxuu uu kula dagaalamay wanadru in nadarku shardixir kulluhu dhammaanti lilah alla u sugnaado wdabxu gawracu kulluhu dhammaanteed lilah alla usugnaado walistikaaatu gargaar weydiisatu kulluhaa dhammaanteed bilah ilaahay ku ahaado wa jamiicu anwaaci cibaadaati cibaadaadka noocyadoona dhammaantood kullihaa cibaadaadka dhammaanteed cibaadada ka sifay lilahi ilaahay usugnaado haddaad arrintaa gara aada xaqiiqsatay haye hadalka weli waa socdaa wacalafta aad garata ana iqraarahum inqiridtaankooda iqraar mushrikiin mushrikiinta qiridooda bitawxiid rububiya tawxiidka rububiyada ay qireen idaa qira ilaahay inuu jiro wax walba abuuro wax walba leey wax walba maamulo lam yudkil aanuu gelin hum iyaga fil islam islaamka aanu dhex gelin wa ana qasdahum iyo in walajeedkooda almalaa'ikata malaa'igta ay u qasdiyeen aw alambiyaa ambiyada u qasdiyeen aw lawliyaa ama awliyada u qasdiyeen yuriiduuna iyagoo doonaaya shafaacatahum ergeyntooda wataqaruba ugu dhawaansho ilallahi ilahay ugu dhawaadaan bidaalika arrinka isaga huwa isagu alladii haddaad huwa khabarkii waayo a jumladaas waxa weeye huwa ka bilaabata khabaru anbiyaarsia dhacay huwa isagu alladii midka way xalla xalaaley dimaa'ahum dhiigooda xalaaleeyey wa amwaala maalkooda xalaaley haddaad aragtee hadalkii lasoo sheegaaye jawaabtii waa kan carafta waxaad garata xiina idin markaas waktigaa waxaad garatay atawxiida tawxiidka alladii kaasoo dacad ay ugu yeertay ileyhi xaggiisa arusul rusushu ay dacad rusulu alkhalqa ilayh tawxiidkii ay rususha ilaahay dadka ugu yeereen baad garatay wa abaa ayna diideen can iliqraari bihi can iliqraari qiridiisa bihi ay isaga qiraan almushrikuuna mushrikiintu ay ay qiraan wa abaa ayna diideen ba almushrikuuna mushrikiintu ay diideen can iliqraari qiridiisa bihi isaga haddaad arrimaha lasoo sheega garatay waxaad haddaba ogaatay oo ku caddaaday tawxiidkii rususha lala soo diray mushrikiintuna ay diideen yani inuu ahaa weeye tawxiid aluluhiya ama tawxiid alcibaada ama tawxiid alqasdi waaltalab ee aanu ahayn weeye tawxiid arububiya maxay rububiyada wada qirsanaayeen hada wallahu aclam sala allahu wasalam wbaaraka cala nabiyina maxamedi waalihi wasaxbi ajmaciin